بsم الlh الرحmن الرحيم الحمd للh رب العاalمين والصلاaة والسلام عlى رsuل الlh slى الlه عlيه وعlى آله وصحبه وسلم اllهma وفqna min الأqوال والأعmاl لma تحibه وترضى waxaa dersigeena caaw uu ka bilaabmayaa aayadda labiyo tobnaad ee suuraة النisاء allah waxau ihi سubحaanه wlakum niصfu ma taraka azwaajukum in lam yakun lahunna walad fain kaana lahunna waladu falakum الrubcu mima tarakna min bacdi wasiyati yuusiina biha aw dayn allah waxau ihi subxaanah walakum waxaa idiin sugnaaday niصfu ma shay kala barhkii baa idiin sugnaaday shaygaasoo taraka ay ka tegeen aswaajukum haweenkiinu ay ka tegeen in lam yakun haddaanu u ahaanin lahunna haweenkiinnii waladun ilmo ama ubad haddaanu u sugnaanin fa in kaana hadduu u ahaaday lahunna iyaga haweenkii waladun ubad ilma hadduu u sugnaaday oo ubad ay ka tageen falakum waxaad leedihiin alrubucu afar meeloodow hal meel ayaad leedihiin xoolahay ka tageen rubucaasoo mimaa kii atarakna haweenku ay ka tageen min bacdi wasiya tastaxiquuna dalik yacni faradkaas ama qeybtaas waxaad mudanaysaan oo qaadanaysaan min bacdi wasiya ay min bacdi tanfiidi wasiya dardaaran la fuliyey dabadii yacni dardaaranka marka la fuliyo kadib ayaa mudanaysaan maalkaa inaad qaadataan dardaarankaasoo yuusiina bihaa ay dardaarmeen aw daynin aw min bacdi qadaa'i dayn ama dayn marka laga gudo dabadeed ayaa aada mudanaysaan dhaxalkaas walahunna haweenkiina waxay leeyihiin ilaan qeybtaa hore waxa weeyi marka haweenkii aada qabteen ay dhintaanee idinkoo aada ka hadhaan idinkoo raggii ah marka haddii aanay ubad ka teginna dee xoolihii kala badhow badh ayaa zawjkii ama ninkii yeelanayaa haddii waxa weeyaan ubad ay ka tegeenna rubuc ayaa u yeelanayaa walahunna rubucu tanna waa marka raggii uu dhintay haweenkii ay hadhaan walahunna haweenkii aada qabteenna waxaa u sugnaaday alrubucu xoolihii afar meeloodow meel mimaa kii xaal uu ka mid yahay rubucu taragtum aa ka tagteen yacni maalkaa ka tagteen afar meeloodow meeshii ayaa ay haweenkiinnii helayaan waase goorma in lam yakun haddaanu u ahaanin lakum idinka waladun ilma haddaanu idiin sugnaaninoo wax ubada aydaan ka tegin fa in kaana lakum waladun hadduu walad idiin sugnaaday oo ubad ah ka tagteen falahunna haweenkii aada qabteen waxay helayaan oo u sugnaaday athumunu sideed meeloodow meel ayay maalkii ka helayaan mimaa kii xaal uu ka mid yahay humunkaasi taragtum aa ka tagteen marka iyaguna laba farad bay leeyihiin dumarkii oo dee waxa weeyaan haddii aan wax ubadihi jirin rubuc bay leeyihiin waa afar meeloodow meel haddii ubad meesha uu joogana rubicii way ka soo daadagayaanoo thumun ayay hoos ugu soo dhaadhacayaan sideed meeloodow meel ayaa ay helayaan min bacdi wasiyatin tuusuuna biha aw dayn ay yastaxiqna dalik yacni haweenkii waxay mudanayaan faradkaa ama qeybtaa la soo qoondeeyey min bacdi wasiya dardaaran dabadii ayay mudanayaan marka dardaarankii la fuliyo dardaarankaasoo tuusuuna bihaa aada dardaaranteen oo xalaynu soo sheegnay ficilka mudaaric maadi in laga macnaynayo waayo waa wax dhacay wax imika dhacaya ma aha oo wax lasoo dhaafay aw daynin aw min bacdi qadaa'i dayn ama daynta marka laga bixiyo dabadeed ayay mudanayaan haweenku faradkaa ama qeybtaa loo qoondeeyey alla waxau ihi wain kaana hadduu ahaaday rajulu nin ninka oo yuurahu la dhaxlayaa kalaalatan ay daa kalaalatin kalaalo mid u saaxiiba hadduu yahay macnaha waa hadduu goblan yahay asal uu ka soo jeedo iyo farac isaga ka soo jeeda midna aanu jirin waa qof aan lahayn asal waaria iyo farac waaria midna yacni lam yatruk waalidan walaa walada waalid kama tegin waladna kama tegin xawaashi waxa ku xeersan un walaalo kalaaladu waa kaas marka kaanada isamkeedu waa rajulun yuurasuna waynu ku sifaynay kalaalatanna khabarkii baynu ka dhignay wain kaana hadduu ahaaday rajulu nin ninka oo yuurasu la dhaxlayaa huwa rajulka kalaalatan aydaa kalaala kalaalo mid u saaxiiba hadduu ahaaday ama waxaad ka dhigtaaba khabarka yuurasu jumlada rid kalaaladana xaalee rajulkana isamkeeda u daa oo wain kaana hadduu ahaaday rajulu nin yuurasu mid la dhaxlayo huwa rajulka khabarka halkaa rid kalaalatan ay daa kalaala xaal uu yahay kalaalo mid u saaxiiba oo macnaha yacni ah qof aan asal uu ka soo jeedoo dhaxlayana aan ka tegin farac isaga ka soo jeedoo dhaxlayana aan ka tegin laa aslan walaa farca waa walaalo uun iyo qaraabo kale ayuu ka tegay marka xigtadaa ku xeeran mooyaane kama tegin asal iyo farac midna aw imra'atun rajulka ku cadaf aw imra'atun ama haweeney hadday ahaato haweenayda oo yuurahu kalaalatan ama haweeney ay ahaato la dhaxlayaa kalaalo marka macnaha waxa weeye haddii nin la dhaxlayo ama haweeney la dhaxlayo nin iyo qof dumara kuu doono ha noqdo labadoodubana kii uu noqdaba rag iyo dumar kalaalo uu yahay kalaaladuna ay tahay qof aan waalid iyo walad midna ka tegin walaalo ku xeersan mooyaane oo walahu uu u sugnaaday ay ilmawruuh damiirka waxaad ugu celisaa bimacna almawruuh oo rajulka iyo mar-adaba siduu ugu dhaco oo almawruuh waa kii la dhexlayey ka la dhexlayeyna rajulkana waa noqon karaa mar-adana waa noqon karaa marka walahu iyadoo uu u sugnaaday ka la dhexlayee ninkaa ama haweenayda ah akhun walaalu u sugnaaday dhaxlaya aw ukhtun ama gabadh ay walaala yihiin naku walaal un baynu idhahnaa lakin dee waa mudakar iyo muanaso akhun walaal rag ah aw ukhtun ama walaal gabadh ah yacni gabadh ay walaala yihiin ama nin ay walaala yihiin falikulli waaxidin mid walba waxaa u sugnaaday oo minhumaa labadoodan ka mid a akhii iyo ukhtadiiba gabadhay walaalaha ahaayeen iyo inina kii ay walaalaha ahaayeenba waxaa u sugan labada kii dhaxlaba assudusu lix meeloodow meel xoolihii lix meelood marka loo qaybiyo qeybbaa ay helayaan laakiin waa bishardi linfiraad hadda awda waxaa loo yidhi akh baa dhaxlaya ama ukhtaa dhaxlaysa may kulmin waa idanfarada sudus ba ay leeyihin hadday inani dhaxlasana sudus bay leedahay inan hadduu dhaxlayana sudus buu leeyahy fa in kaanuu haddaba hadday ahaadaan waa kan tacadudkiiyo ilin kaa hore waa infiraad fa in kaanuu hadday ahaadaan waa kuwii kalaalada dhexlayay akhara kuwa ka badan min daalika madkuurkaa lasoo sheegay oo kii keliya haaya ilan waxay ahayd akh keliya ama ukhto keliya hadday ka bataan jamacana xalaynu soo sheegnay markaynu halkan marayno laba iyo wixii ka badan baa jamac la ydhaah marka hadday midkaa ka bataan oo ay jamac noqdaan waa laba iyo wixii ka sarreeye fa hum iyagu shurakaa waxay wadaagayaan fi thuluthi xoolihii saddex meeloodow meel ayay mushaarakaynayaan yastaxiquuna dalik walaalaha kalaalada dhaxlaya waxay mudanayaan miiraadkan min bacdi wasiya dardaaran dabadii marka la fuliyo dardaarankaasoo yuusaa bihaa uu dardaarmay waxa weeyaan meydku aw daynin aw min bacdi qadaa'i dayn ama dayn laga bixiyey dabadeed ayay mudanayaan hayra mudaarin yacni wasiyadaa ayuu dardaarmay hayra mudaarin xaal uu yahay mid aan warasada ku dhibayn waxa weeyaan dardaarankaas marka yuusaana waa la akhriyo majhuul ah yuusiina waa la akhriyo musamo ah oo majhuul haddii laga dhigo yuusaa bihaa la dardaarmay weeyi musame haddii laga dhigana yuusii bihaa u dardaarmay isagu marka marka majhuul laga dhigo waa sida qiradan xabsaha inoogu taalle yuusaa bihaa u dardaarmay hayra mudaarin ismi mafcuul ka laqbe oo macnaha ka dhig ismi mafcuul oo dardaaran dabadii ayay mudanayaan la dardaarmay waxaana dardaarankaa la dardaarmay hayra mudaarin xaal ay yihiin warasadu kuwo aan lagu dhibayn dardaarankaas marka damiirka yuusa ayaa laga xaalaynaya yuusii haddii musame laga dhigana mudaarinta ismi faacil ka laqbe oo waxaad tidhaahdaa min bacdi wasiyatin yuusii bihaa dardaaran dabadii u dardaarmay ayay mudanayaan hayra mudaarin dardaaran u dardaarmay hayra mudaarin xaal uu yahay mid aan dardaarankaa ku dhibay markaa marna waa mid aan lagu dhibaynoo dee waa waa majhuul waa ismi mafcuul marna mid aanu ku dhibaynoo waa musamihiyo waa ismi faacil wasiyata min allah yuusiikum ullahu dii ku xidh oo allah wuxuu idiin dardaarmayaa wasiyatan dardaaran yuusiikum allah ilaahay waxa uu idiin dardaarmayaa wasiyatan dardaaran dardaarankaasoo min allah ilaahay xaggiisa ka ahaaday wallaahu allana caliimun kii cilmi badan weeyi xaliimun ee dulqaad badan aayaadkan waxay sii dhammaystirayaan uun aayaadkii xalay ee dhaxalka iyo miiraadka waxa ugu horeeyaa waxa weeye aayaadkan ku jira waa bayaanu miiraathi الzawji min zawjatih wالzawja aw الزawjaat min zawjihina waxaa lagu caddeeyey halkan dhaxalka uu ninku ku leeyahay haweenaydiisu marka ay dhimato iyo haweenaydu ama haweenku hadday badan yihiin oo ilaa afar ay yihiin ama wax ku dhow haweenayda ama haweenku hadday tacadudaan ninkoodii dhintay dhaxalka ay ku yeelanayaan alla waxa uu inoo caddeeyey haddii haweenkii ay dhintaan raggii qabay inay dhaxalkoodii ku yeelanayaan kala badhow badh waa goorma marka aanay dumarkii ka tegin waxa weeyaan ubad ubadkaasi ama ha noqdo waladu sulbi iyagu ay dhaleen ama waladulwalad ilmahoodu u sii dhalay ubadkaasi ama ninkoodan waxa weeyaan ha u dhalaan ama nin kale ha u dhalaan yacni waa markaanay ubad ka tegin isaga iyo kayrkii toona aanay u dhalin ubad waayo ubadkii dhaxalka way soo gelayaan ama isaga ha u dhasho ama ku kale ha u dhashoy soo martay marka haweenkii marka aanay walad ka tegin waladulwaladna aanay ka tegin dee ninkii xoolihii kala barh buu yeelanayaa haddayse ka tagaan walad ama waladulwalad dee waxa weeyaan ninkii waxa uu helayaa rubucoo waxaa ku dhacaya xajmu nuqsaan oo nisfigii hoos buu uga soo dhaadhacayaa oo halkuu kala barh ka qaadan lahaa afar meeloodow meel buu helayaa ninkii sidoo kale marka ay raggii dhintaan ee haweenkay qabeen dhaxalkoodii usoo joogsado macnaha haweenkii ay dhaxalkii raggooda u yimaadaan raggoodii dhintay haweenkiina waxay dhaxalkii ragga ku yeelanayaan afar meeloodow meel haddaan raggii ubad ka tegin walad iyo waladulwalad midna aanay ka tegin yacni iyaga ha u dhalaan ama cid kale ha u dhalaan raggii mar haddaanay wax walada iyo waladulwalad midna aanay ka tegin haweenkii dhaxalkii raggooda rubuc bay ka qaadanayaan afar meeloodow meel haddii ay waxa weeyaan raggii ubad ka tegeen ama waladulwalad waladku walad uu sii dhalay waxay dumarkii yeelanayaan rubicii waa ka soo dhaadhacayaan oo suman bay usoo dhaadhacayaan sideed meeloodow meel ayay yeelanayaan halkaa ilaahay wuxuu inoogu dhameeyey oo inoogu caddeeyey dee raggii iyo dumarkii isqabay midkood markuu dhinto mid walba kii kale wuxuu ka helayo haddii ubad jiro iyo haddaanu jirinba dhaxalkaasina waa farad ee tacsiib maahee faralnimay wax ku dhaxlayaan oo ragguna dee ama waa faradka nisfiga haddaan ubad jirin ama waa rubuca hadduu ubad jiro haweenkuna waa faradka rubuca haddaan ubad jirin ama waa humunka haddii ubad jiro sidii waxa weeyaan xalayba aynu soo qaadanayna dhaxalkan far lama saarayo ilaa wasiyada iyo deynta laga bixiyo oo deyntaa ugu horeyso oo wixii deyn lagu lahaa meydka horta waa in laga sifeeyo wixii uu dardaarmay ee xaq ahaana laga fuliyo shuruuduu lahaa iyadoo la eegayo oo dee uluna aan laga badinayn waaris warasada ka midana aan la siinayn ilin laba siyood wax ku qaadan maaye masalada kale waxa weeyi waa kalaaladii kalaalada waxaynu tilmaanay waa goblanka ka aynu nidhaahnin waalid iyo walad midna aan ka tegin walaalo dhexlaya mooyaane kalaala meydkaa lagu idlaaqay waana sida raajixee saxda ah oo waxaa kalaalo loo yidhi dee liannahu lam yatruk waalidan walaa waladan waxaana la yidhi kalaaladu min alkalli waa daalkii iyo dacfigii oo waxa weeyi dee maadaama nasabkiisii uu go-ay asal iyo faracba dee xaggaasuu ka daaloo ka daciifay sidaasaa kalaalo loo yidhi culimada qaarkood waxay dhaha mee kalaaladu waa warasadii oo waa liixaatatihim bilmeyit meyidkii ayay kusoo xoomeen oo waxa weeyaan kusoo isku soo xeereen sidaasaa kalaalo loo yidhi laakiin sida aayaddaba ka cad kalaaladu waa meyidka laftiisa oo waayo dee waalid iyo walatoona kama tegin waana dacfiga iyo tacabka yani daalka ku dhacay dartii ayaa kalaalo loogu yidhi ama dacfiga nasabkiisii ku dhacay haddaba suurada kalaaladu waxa weeye qofkaas aan waalid iyo walatoona ka tegin waxa dhaxlaya walahu akhun aw ukhtun waa alikhwa liummin ayaa loo jeedaa walaalihii xagga hooyada ashiqadiina looma jeedo ikhwa liabna looma jeedo arrintaa waxaa caddaynaya qiraa'ada ibnu mascuud iyo sacad ibnu abi waqaasba ay akhriyeen walahu akhun aw ukhtun min ummin waa qiraa'atu ibnu mascuud wa sacd ibnu abi waqaas waana ijmaacii waxa weeyaan ahlulcilmiga in ikhwada halkan looga jeedaa ay yihiin oo keliya alikhwa lium waayo walaaladii kale ee ama ashiqada ahaayee labada jihaba hooyiya aabbaba wadaagayey ama xagga aabbaha ahaa waxaa lagu sheegay aayadda suuratunisaa ugu dambaysa wain kaanuu ikhwatan rijaala wa nisaa'an falidakari milu xadi lunhayayn walaalaha halkaa lagu sheegay waa alikhwa alashiqaa walikhwa liab marka kuwa halkani waxa weeyaan un walaalihii xagga hooyada haddaba walaalahan hooyadu markay infiraadaan ee keli ay noqdaan ee inan keliya ay dhaxlayso ay walaala yihiin ama inan keliya uu dhaxlayo ay walaala yihiin mid walba hadduu akh yahay iyo hadduu ukhto yahayba sudus ayuu qaadanayaa waa cinda alinfiraad markay keli yihiin haddiise walaalahan hooyadu ay tacadudaan oo jamac yihiin laba iyo wax ka badan faradkoodu wuxuu noqonayaa fa hum shurakaau fi hulusi hulus bay wadaagayaan waxaa la yidhi dhaxalkan alikhwa lium saddex mas'alo ayay khaas la yihiin oo masaa'ilkii miiraadka kale kaga duwan yihiin masalada koobaad waa taswiyatu dakari waalunha fii irhihim walaalahan hooyada ee kalaalada dhaxlaya labkooda iyo dhidigoodu way siman yihiin xagga dhaxalka oo qaacidadii ahayd lidakari milu xadil unhayayni way khilaafeen iyagu waa masale u khaas oo khasaa'istooda ka mid ah yataqaasamuuna bisawiya si siman ayay xoolihii u qaybsanayaan waxaa kalooy kaga duwan yihiin masaa'ilkii kale dhaxalka yarihuuna maca man yudluuna bihi ila almayit wahiya alum waxay wax la dhaxlayaan oon xijaabayn ciddii meydka ay ugu soo dhawaadeen oo hooyadood ah iyadoo goobjooga masaa'ilka kale yacni qofku cidda meydka uu ugu soo dhawaaday cidda lafteedii oo goobjooga dee ciddaasaa xijaabaysa iyaga hooyadii meydkaba u keentay ay ugu soo dhawaadeen oo goobjooga ayay dhaxlayaan waa masale ay la gaar yihiin waxaa kaloo khasaaisteeda ka mida laa yariuuna hada ilaa fi lkalaala suuradan kalaalada mooye si kale u dhaxli maayaan waxa weeyaan dhaxalkaas markaa saddexdaaba inay ka siman yihiin lab iyo dhadig waxay qaadanayaan inay ciddii meydka usoo dhaweysoo joogta ay dhaxlayaan oonay xijaabmayn inay kalaaladaasun ku dhaxlayaan saddexdaa mas'aleba waa khasaaista ay leedahay mas'alat likhwa lium ee ay kaga duwan tahay masaa'ilka kale dhaxalka waxaa laga qaadanayaa inay siman yihiin fahum shurakaau fi thuluthi halka ikhwadii kale laga yidhi wain kaanuu ikhwata rijaala wanisaaan falida kadhi milu xadi lunhayeyni iyaga maxaa la yidhi fahum shurakaau fi thuluthi waa taswiya waxaa kaloo laga qaadanayaa falikulli waaxidi minhuma sudus marka yacni waxa weeyi way siman yihiin oo waxba isma dheeraysanayaan hayra mudaarin wasiyada waxaa loogu qayday anlaa takuuna alwasiyatu fowqa thuluth wa anlaa takuuna liwaarihin dee wasiyadu shuruuddeedii inay wadato oo thuluth wax ka badan haddii la dardaarmi la fulin maayo ila nebigu waa kii diiday sala allahu calayhi wasalam sida xadiidkii sacd binu abi waqaas ee xalay aynu akhrina aynu ku tilmaanay oo nebigu wuxuu ogolaaday in thuluthka oo weliba uu yidhi wathuluthu kaiirun isagaaba badan marka in laga sarraysiiyaa ma bannaana marka hayra mudaarin waa inaan dardaaranka lagu dhibayn dadkii dhaxalka usoo joogsanayey oo xaqooda aan la seejinayn waxaa halkaa laga qaadanayaa in wasiyadu dee hadday xadgudub noqoto oo sharcigii aynay waafiqin dee waa la ihmaalinayaa la oofin maayo ilaan wixii sharcigae xaq ah ayuunbaa la fulinayaa wixiiba hadduu yidhaha waan wada dardaarmay dee laga hoos qaadi maayee intii sharcigu ogolaa unbaa fulaysaa inta kalena warasadiibaa qaadanaysa oo xaq u leh hadalkiisa waxaa ka fulaya un wixii sharcigu ogolaa waxa kale la fulin maayo waxaa aayaadkan ku sugan cidamu sha'ni lmawaariis arrinka dhaxalka iyo qaybintiisu siduu u culus yahay waayo waxaynu xalay soo marray fariidatan min allah allaa gooyey oo faral yeelay cid kale looma tiirin caawana waxaynu maranaa wasiyatan min allah allaa dardaarmay oo cid kale umuu igman marka waxay taasi tilmaamaysaa culayska dhaxalka iyo miiraadka uu leeyahay ayay taasi tilmaamaysaa falahunna ama walahunna arubucu iyo falahunna thumunu waxaa laga qaadanayaa maydkii dhintay gabadhiisii dhexlaysa hadday gabadh keliya tahayna rubuca ama umunkaasuunbay leedahay laba hadday yihiinna saddex hadday yihiin afar hadday yihiinna intaasunbay qaybsanayaan oo tacadudka ay dumarku bataan faral ugu soo kordhayaa ma jiro hadday mid tahayna intaasunbay leedahay al lagu qoondeeyey hadday ka badan yihiinna intaasunbaa dhex u ah oo ay qaybsanayaan waayo walahunna rubucu jamac baa laga cabiray oo dee sida takeliya u qaadanasaa jamcina u qaadanayaan oo u qaybsanayaan allah waxaa uhi walakum niصfu ma taraka aswaajukum in lam yakun lahuna walad walakum waxaa idin sugnaaday niصfu maa shay kala barhkii baa idin sugnaaday kaasoo taraka ay ka tageen aswaajukum haweenkiinu yacni maalkay haweenkiinu ka tegeen kala badhkii baa idiin sugnaaday oo aad qaadanaysaan waase goorma in lam yakun haddaanu ahaanin lahunna haweenkii idinka dhintay waladun ilmo ubad haddaanu u sugnaanin oo wax ubada aanay ka tegin idinka iyo kayrkii toona aanay u dhalin waxba fa in kaana hadduu ahaaday lahunna haweenkii idinka dhintay waladun ubad ilma hadduu u sugnaaday falakum waxaad leedihiin haddaa raggii tihiin alrubcu afar meeloodow meel mimaa kii xaal uu ka ahaaday rubucu tarakna ay haweenku ka tegeen tastaxiquuna dalik waxaad maalkaa ama miiraadkaa ama dhaxalkaa mudanaysaan oo qaadanaysaan min bacdi wasiya dardaaran dabadii marka dardaarankii la fuliyo kadib ayaa mudanaysaan dardaarankaasoo yuusiina bihaa haweenku ay dardaarmeen aw daynin aw min bacdi qadaa'i daynin ama dayntii lagu lahaa marka laga bixiyo dabadeed ayaa mudanaysaan walahunna kaasi waa dhaxalkii raggu ay haweenka ku lahaayeen oo hadduu farac waarifii jirana dee ruuc bay leeyihiin haddaanu jirinna nisfi walahunna haweenkiina waxaa u sugnaaday alrubucu afar meelood ow meel bay haweenkii leeyihiin mimaa kii xaal uu ka mid yahay rubucu taragtum aa ka tagteen oo raggii haddaad tihiin markaa dhimataan maalkaa ka tagteen afar meeloodow meel bay dumarkiinii leeyihiin in lam yakun haddaanu idin ahaanin lakum idinka waladun ilmo ubad haddaanu idin sugnaanoo aydaan waxba ka tegin fa in kaana hadduu idiin ahaaday lakum idinka waladun ilmo ubad hadduu idiin sugnaado aada wax ka tagteen falahunna haweenkii waxaa u sugnaaday athumunu sideed meeloodow meel ayaa u sugnaatay haweenkii mimaa kii xaal uu ka mid yahay umunku taragtum aa ka tagteen maalkaa ka tagteen xaal uu ka mid yahay umunkaasi min bacdi wasiyatin tuusuuna bihaa waxaa tidaha yastaxiqna dalik haweenkii waxay dhaxalkaa mudanayaan ama ay qaadanayaan min bacdi wasiya dardaaran dabadii yacni dardaarankii marka laga bixiye laga fuliyo dardaarankaasoo tuusuuna bihaa aada dardaaranteen aw daynin aw min bacdi qadaa'i dayn ama dayn lagu lahaa marka laga bixiyo dabadeed ayaa mudanaysaan ama ay haweenkii mudanayaan wain kaana rajulun yuurau kalaalatan wain kaana hadduu ahaaday rajulun nin ninkaasoo yuurau la dhaxlayaa kalaalatan ay daa kalaala kalaalo mid u saaxiiba hadduu yahay oo macnaha aan waalidna ka tegin waa asal dhaxlaye eh waladna aan ka tegin waa farac dhaxlaye eh waxa weeyaan dee walaalo ku xeersan mooyaane aw imra'atun ama haweeney hadday sidaa ahaato oo iyadana waxa u qadaran aw imra'atun dee haddii haween ay ahaato haweeneydaasoo yuuratu la dhaxlayaa kalaalatan daata kalaala mid kalaalo u saaxiib ahoo dee iyaduna waalid iyo waladtoona aan ka tegin oo walahu ayilmawruuh kii la dhexlaya uu u sugnaaday maxaa mawruuh loo yidhi si uu mar'ada iyo rajulkaba ugu wada noqdo ilain labaa lasoo sheegay nin ama ruux dumar ah oo walahu uu u sugnaaday kaa la dhexlaya ayilmawruuhna akhun walaal ragii uu u sugnaaday aw ukhtun ama walaal dumarihii u sugnaaday falikulli waaxidin mid walba waxaa u sugnaaday oo minhumaa labadoodan ka mid a assudusu xoolihii lix meeloodow meel ayaa ay helayaan marka yacnii ruuxii dumarka ahaa een waalid iyo waladtoona ka tegin ama ninkii ragga ahaayee waalid iyo walad midna aan ka tegin ee dhaxalkiisii uu u soo fadhiistay inan ay walaala yihiin ama inan ay walaala yihiin waxay ka helayaan waa sudus fa in kaanuu haddaba hadday ahaadaan kuwaa dhaxlayaa akhara kuwa ka badan waa alikhwa lium eh oo dee siyaaqa laga fahmaya hadalka la soo waday waabana la akriyay akhun aw ukhtun min ummin waana ijmaacii culimada haddaba fa in kaanuu hadday ahaadaan walaalaha hooyada ku walaalaha ahi akhara kuwa ka badan min daalika madkuurkaa lasoo sheego midkaa qura hadday ka badan yihiin ilaa mid baa lasoo sheegay akh ama ukhtun marka midhkaa hadday ka badan yihiin oo laba iyo wax ka sii badan ay yihiin fahum iyagu shurakaau kuwa wadaagaya weeyi fi thuluthi thuluthka markaa ama laba ha noqdaan ama ha ka bataane faral usoo kordhayaa ma jire thuluthkaasunbaa ka dhaxeeya min bacdi wasiyatin yuusaa bihaa ay yastaxiquuna dalik waxaanay arrintaa ama miiraadkaa iyo dhaxalkaa mudanayaan oo ay qaadanayaan min bacdi wasiya dardaaran dabadii dardaarankaasoo yuusaa bihaa la dardaarmay ama min bacdi wasiyatin dardaaran dabadii dardaarankaasoo yuusii bihaa uu dardaarmay kii dhintay meydkii aw daynin aw min bacdi qadaa'i dayn ama daynkii lagu lahaa marka laga bixiyo dabadii ayaa ay mudanayaan hayra mudaarin haddaba damiirka yuusaa ka xaale oo yuusaada haddaad majhuulka u daysa waxaad tidhaahdaa hayra mudaarin yacni dardaaran la dardaarmay hayra mudaarin waxa la dardaarmay xaal aan lagu dhibayn kuwii dhexlayay dardaarankaa aan lagu dhibayn marka waa ism mafcuul haddii yuusi musame laga dhigana waa ismi faacil mudaarin oo yacni waa dardaaran uu dardaarmay meydkii hayra mudaarin xaal uu yahay mid aan ku dhibayn kuwa dhexlaya meydku dardaaranka aan ku dhibayn macnaha dardaaranka uu dardaarmay waana dee qabla mowtihi dardaaranku markii uu sii dhimanayo wuxuu dardaarmay marka hayra mudaarin waxaa loo yidhi dee hadduu dardaarmo dardaaran uu ku dhibayo dadka dhexlaya oo sharciga aan waafaqsanayn dee la fulin maayo waxaa la fulinayaa un wixii sharciga waafaqsan ulukana ka hooseeya wasiyata min allah ay yuusiikum allah ilaahay waxa uu idiin dardaarmayaa wasiyatan dardaaran oo min allah alle xaggiisa ka ahaatay ayaa alla idiin dardaarmayaa wallaahu alla caliimun kii cilmi badan weeyi xaliimun ee dulqaad badan oo laa yucaajilu bilcuquubati cala almacsiya waxaa xaliim loo yidhi cuquubada cisyaanka ma soo dedejiye waa u kaadiyaa ilaa hadduu soo dedejinayo laynama arkeen walow yuaakhidu llahu nnaasa bimaa kasabuu maa taraka calaa dahriha min daaba walakin yuakhiruhum ilaa ajalin musama alla waxau ihi tilka xuduud اllahi wman yuطic illaha warasuulahu yudkhilhu janaatin tajri min taxtiha alanhaar allah waxa u ihi tilka taasi lasoo tilmaamay xuduudullah ilaahay xuduuduu dhigay ee uu xadeeyey weeyi yacni waa axkaamtaa dhaxalkee lasoo sheegay kuwii aytaamkee laga soo warramay wax alla wixii axkaami noo soo hormartay ayaa ismu ishaaraha tilka ay ku dhacaysaa oo hadday guurkii tahay hadday kafaaladii aytaamtii agoonta tahay hadday xoolihii agoontii cunidooda laynaga xarimay tahay hadday qaybinta dhaxalka tahay waa alaxkaamu lmutaqadima culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen kan ugu dambeeye dhaxalka qaybintiisa ha loo celiyo tilkada laakiin waxaa awlaysan caamka wixiina soo maroo dhan allah waxa uhi tilka taasi xuduud ullah waa ilaahay xuduuduu xadeeyey ee waxa weeyaan u dhigay waman axadka yutic illaah ilaahay ateeca iyo warasuulahu rasuulkiisa ateecana yudkhilhu alla waxa uu gelinayaa jannaatin jannooyin baa uu gelinayaa jannooyinkaasoo tajri ay qulqulayaan min taxtiha hoosteeda alanhaaru webiyaal ay durdurayaan khaalidiina xaale ay yihiin kuwii ku waaraya jannadaa waxa uu gelinayaa alle khaalidiina xaale ay yihiin kuwa ku waaraya fiihaa jannaadka dhexdooda wadaalika jannooyinka ay ku waarayaanna alfawzu waa liibaantii alcadiimu ee weynayd yacni liibaantii weynayd weeyi jannooyinkaasi la gelinayaa allah waxau ihi waman yacsi llaaha warasuulah waman yacsi llaaha warasuulah waman yacsi llaaha axad kastoo alla caasiya iyo warasuulahu rasuulkiisa caasiya oo wayatacadda ka ka tallaabsada macnaha ka gudba tacadigu waa xadgudub oo wayatacadda ka tallaabsadoo ka gudba xuduudahu ilaahay subxaanahu wa tacaala xuduuduu dhigayna ka tallaabsada yudkhilhu alla waxa uu gelinayaa naaran naar ayaa uu gelinayaa khaalidan xaaluu yahay kii ku waaraya fiihaa naartaa dhexdeeda walahu waxaanuu leeyahay cadaabun cadaab cadaabkaasoo muhiinun dulleeya ayaa uu leeyahay labadan aayadood waxaa ku sugan hawaabu taayiciina wa cuquubat alcaasiin kuwa alla ateeca abaalmarinta wanaagsan ay leeyihiin oo jannooyinka tilmaamtaale ah iyo kuwa ilaahay caasiyaa cuquubada ay leeyihiin oo naarta lagu waarayo ah ciyaadan billaah khaalidan fiiha walahu cadaabun muhiin waa laba mid haddii la yidhaahdo cisyaankani waa alcisyaanu alkaamil aladi huwa alkufru waa macsiyadii dhammayska tirayd ee gaalnimada ahayd haddii la yidhaahdo dee khaalidan fiiha waa sideeda oo waa ku waarayaa gaalku weligiina kasoo bixi maayo haddiise la yidhaha macsiyadani maaha tii kaamilka ahayd ee waa macsiya duuna macsiya oo waa kabaa'irtii ka sokaysay kufriga waxa uu noqonayaa khuluudkuna khuluudun duuna khuluud sida kufrun duuna kufrin loo yidhaahdo oo macnaha waxaa looga jeedaa khuluudkan almuktu tawiil inay wakhti dheer ku jirayaan laakiinse ku waari maayaan oo caqiidada ahlu sunnaha waxaa ka mid a ruuxa muwaxidkii dembi kastoo uu sameeyo oo aan shirki ahayn yacni ruuxa muwaxidkii dee hadduu shirki ku dhaco ile muwaxidba noqon maayee muwaxidku macsiyo kastuu sameeyo haddii lagu cadaabo waa laga soo daahirinayaa una jannadu ku dambaynaya gaalo iyo mushrikiin uunbaa naarta ku waara laakiin muslim kuma waaro alla waxau ihi tilka taasi xuduudullah ilaahay xuduudduu xadeeyey ee uu dhigay weeyi waman axadka yuic aeeca allaha alle marka xuduudullah dee awaamirtiisa in la ilaaliyo waa xuduuddiisa nawaahidiisa in layska ilaaliyo waa xuduuddiisa axkaamtii iyo sharaaicduu jideeyey in la dhowro oo aan la dhaafin waa xuduuddiisa marka diintii oo dhan ayaa xuduudullah soo gelaysa wax la sameeyo iyo wax layska ilaaliyo iyo wax la dhowraba alla waxau ihi tilka taasi xuduudullah ilaahay xuduuddiisii weeyi waman axadka yuic illaah ilaahay aeeca iyo warasuulahu rasuulkiisa aeeca yudkhilhu alla waxa uu gelinayaa jannaatin jannooyin baa uu gelinayaa jannooyinkaasoo tajri ay qulqulayaan min taxtihaa hoosteeda ay min taxti qusuurihaa wa ashjaarihaa dhirteeda iyo fooqyadeeda hoostooda ay durdurayaan alanhaaru webiyaal khaalidiina xaalo ay ku waarayaan baa alla gelinayaa jannooyinka ah fiihaa jannooyinkaa dhexdooda ay ku waarayaan wadaalika madkuurkaa lasoo sheegay oo jannooyinkaa ay ku waarayaan ahi alfawzu liibaantii weeyi alcadiimu ee weynayd waman yacsi illaaha ku kastoo alla caasiya iyo warasuulahu rasuulkiisa caasiya oo wayatacadda ka gudba oo ka tallaabsada xuduudahu alla xuduudiisa yudkhilhu ilaahay waxa uu gelinayaa kaas naaran naar baa uu gelinayaa khaalidan xaal uu ku waarayo fiihaa naarta dhexdeeda walahu waxaanu leeyahay cadaabun cadaab baa uu leeyahay cadaabkaasoo muhiinun dulleeya wallaatii yaatiina alfaaxishata min nisaa'ikum fastashhiduu calayhina arbacata minkum allah waxau ihi subxaanah wallaatii haweenkii yacni kuwii dumarka ahaa ee ya'tiina la imanayey macnaha samaynayey alfaaxishata tii foosha xumayd ee zinada ahayd samaynayey min nisaa'ikum xaal ay dumarkiinna ka mid yihiin fastashhiduu markhaati geliya calayhinna ay calaa zinaahun zinadooda waxaad markhaati uga dhigtaan arbacatan afar afar raga afartaasoo minkum idinka idinka mid ahaaday oo muslimiintiinna cuduusha ah fa in shahiduu hadday ka markhaati kacaan zinada haweenkaas afartii ragga ahaa fa amsikuuhunna xabisa oo haweenkii ku xidha oo ku haya filbuyuuti guryaha dhexdooda dhinacna yay u dhaaf inoonay soo bixin ku ciqaaba inaa ku xidhaan guryaha xataa yatawafaahunna almowtu xataa yatawafaahunna ilaa uu ka oofsanayo haweenkii almowtu ay malaku lmowt malagii geerida loo wakiishay loo xil saaray oo almowt waa calaa xadfi mudaaf malagii geerida usoo qadar oo uu ka dilaayo aw yajcala allaahu ama alla uu yeelayo lahunna iyaga sabiilan wadda ay ku soo baxaan oy ku badbaadaan inta ama ilaahay faraj kale u furayo xukun kale soo degayo ama ay sidaa ku dhimanayaan guryaha ku xidha waa zinadii markay ku caddaatee afar ragii ay indhaha ka qaadaan marka waxaa isku mid ah ama ha noqdaan kuwo guryale ama guur soo maray ama ha noqdaan kuwo shabada ahoo gashaantiyo aan laba guursan midkay doonaan ha noqdaan walladaani labadii ragga ahaa ee ya'tiyaani haa iyaguna haa faaxishada la imanayey minkum xaalay idinka idinka mid yihiin haddaa raggii tihiin labadii ragga ahaa ee iyaguna faaxishada la imanayey waxaa looga jeedaa labada laba nin looma jeede laba nooc ama laba sinfi oo ama ha noqdaan kuwii dhallinyarta ahaa ama ha noqdaan kuwii reeraha lahaa ama soo maraye waa labada noocee ragga ka mida labadiiba waa ku dhacaysaa waladaani labadii ragga ka mid ahaa ama labadii noocee ragga ahaa ee ya'tiyaanihaa faaxishada la imanayey iyaguna macnaha zinada samaynayey minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin fa-aaduuhumaa labadaa noocna dhiba ama ha noqdaan dhallinyar ama ha noqdaan rag guur soo maray iyagana dhibaateeya af iyo adinba ku dhiba afka ku dhiba oo ceebeeyoo canaantoo fadeexadeeyoo dadka dhexdooda ku kashifa waa afka gacantana ku dhiba oo dee garaacis fudud ku dhufta fa in taabaa hadday haddaba toobad keenaan labadii dembaabay oo wa aslaxaa ay hagaajiyaan waxay xumeeyeen oo macnaha dembigii iyo macaasidii ay ka soo noqdaan camalkoodiina hagaajiyaan fa acriduu ka jeesta canhumaa iyaga oo iska cafiya waayo ina allaha alle kaana waxa uu ahaada yahayna weligiina ahaan doonaa tawaaban kii toobad aqbal badan raxiiman ee addoommadiisa u naxariis badan inama atawbatu ay ilmaqbuula towbada maqbuulkee la aqbalayaa waxay ahaatay uun ee cala allah alla dushiisa ahaatee ilaahay aqbalayaa waxay tahay uun waa xasri eh liladiina kuwii uunbay u sugnaatay yacmaluuna samaynayey assuu'a xumaanta iyo dembiga bijahaalatin xaala kownihim bijahaala garasho la-aan iyagoo ku sugan oo aan garanay uma yatuubuuna dabeed ka soo noqonayey min qariibin wakhti dhow markaabana ka soo laabanayey fa ulaa'ika kuwaasi yatuubu allaahu ilaahay waa ka toobad aqbalayaa calayhim korkooda wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday yahayna caliiman kii cilmi badane ah xakiiman ee xukum iyo xikmadba leh maqaldame shay walba halkiisa dhiga oo fal suuban oo waxa weeyaan ficilkiisa iyo sharcigiisuba uu sugan yaho uu suuban yahay walaysat itawbatu towbada la aqbalayee maqbuulkii umay ahaanin liladiina kuwii umay ahaanin yacmaluuna samaynayey asayi'aati xumaanaha samaynayey xataa idaa xadara ilaa marka uu ku soo xaadiro axadahum midkood almowtu ay asbaabu lmowti ilaa midkood geeridii yacni geerida asbaabteedii markay ku soo xaadirto ee sakaraadkiiyo naftii ay qabato qaala uu yidhaahdo innii tubtu l-aan iminka ayaan toobad keenay marka xataada haaye ayaynu ka dhigno ilaa waqti xuduuri axadikum lmowta haddii ibtidaa'iye laga dhigana xataa idaa xadara marka uu ku soo xaadiro axadahum midkood almowtu ay asbaabu lmowt geerida asbaabteedii markay ku soo xaadirto qaala odhanaya innii tubtu l-aan anigu haddaan toobad keenay kaasi towbad ma leh walaladiina kuwiina towbad ma laha yamuutuuna dhimanayey walxaal dhimanaya hum iyagu kufaarun ay gaala yihiin ulaa'ika kuwaasi actadnaa waxaan u diyaar garayni lahum iyaga cadaaban cadaab cadaabkaasoo aliiman ay mu'liman xanuujinaya aayaadka hore wallaati ya'tiina alfaaxishata iyo waladaani ya'tiyaaniha aayaadkaasi waxay ahaayeen oy soo degeen intii aan waxa weeyaan la soo dejin xadka zinada oo aayaadkii suuratu nuur iyo intaanay zinada kusoo degin wakhtigii hore ayay aayaadkani soo degeen macnuhu markaa waxa uu ahaa qabla intii xadku aanu soo degin haweenka lagu hubsado inay zinaysteen ama reera ha lahaadaan ama ha soo maraan ama yaanay soo marin cuquubadoodu waxay ahayd guryaha ku xidha ilaa intay ka dhimanayaan ama ilaahay faraj kale u keenayo waa intaan xadku soo degin xagga raggana cuquubadoodu waxay ahayd iyagana ciddii ay ku caddaato in af iyo adinba lagu dhibo afka in lagu dhibo oo fa-aaduuhumaa dadka dhexdooda lagu fadeexeeyo adin ahaanna loo dhibo oo garaac fudud lagu dhufto kadib waxaa dee xukumkaa nasakhda oo kasoo dabadegtay dee aayaadkii suuratu nuur azaaniyatu wazaani fajliduu kula waaxidin minhumaa miata jalda markaa waxaa la jideeyey dee waxa weeyaan rag iyo dumarba wixii gogol dhaaf sameeya hadday yihiin dad aan guur soo marinna in boqol jeeda lagu dhufto sanad lama sanadna la masdaafuriyo oo laga dheereeyo halkii ay waxa weeyaan macsiyadu kaga dhacday laga fogeeyo oo waa jaldu miatin wa taqriibu caam sanadna in la mustaafiriyo oo dee sunnada ay ku sugnaatay waxa weeye boqol jeedalna dhabarkooda lagu dhufto waa markay dhalinyar yihiin rag iyo dumarba zinana ay ku dhacaan haddii ay reer soo mareenna ama markaaba ha lahaadaan ama guur xalaalaha soo maraane waxa weeyaan dee dhagax in lagu dilo oo sunnada nebigana sala allahu calayhi wasalam rajmigu waa ku sugnaaday oo dee rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa fuliyey oo qowl ahaanna wuu u amray ficil ahaanna waa u fuliyey oo rajmiga in dhagax lagu dilo qisadii waxa weeyaan alkhaamidiya iyo maacis waa garanaysaan ee axaadiida nebiga ku sugnaatay labadoodaba waa la rajmiyey rajmigu waxaanu ku soo arooray aayad qur'aana oo akhriskeeda la nasakhay xukumkeeduna baaqi yahay ashaykhu waashaykhatu idaa zanayaa farjumuuhumaa albatta nakaala min allah wallahu casiizun xakiim odaygii iyo islaantii waa labadii reeraha lahaayee markay zinaystaan dhagax ku dila ayaa la yidhi si qaطcan oo go-naana oo aan waxa weeyaan taradud iyo noqnoqosho aan lahayn iyadoo lagu ciqaabayo o lagu waantoobayo waxna lagu qaadanayo wallahu casiizun xakiim aayaddaas waa la akhriyey laakiin tilaawadeedii waa la nasakhay xukumkeediina waa baaqi sunnadana waa ku sugan yahay rajmigu marka calaa kullin cuquubada noocana ee ah raggiina in la yaro waxa weeyaan dhibaateeyo dumarkiina guryaha uun lagu xidho dee waxay ahayd xukumkan xadkani intaanu soo degin jeedalka iyo rajmiguba laakiin markuu soo degay dee xukumkii kaasuu noqday oo uu ku istiqraaray rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam markii ay waxa weeyaan aayaadkaasi soo degeen waxa uu yidhi khuduu cannii khuduu cannii faqad jacala allahu lahunna sabiila war iga qaata xukumka ilaahay wadduu u yeelay oo waddadu u yeelay waa maxay dee waa jaldiga iyo rajmigaah kuwa dhallinyarta ana in la jeedlo kuwa kalena dhagax lagu dilo labada aayadood ee ku xiga ee inama tawbatu iyo walaysat itawba waxay ka warramayaan in tawbada maqbuulka ah ee la aqbalayo ay tahay ta ruuxuu dembaabayo bijahaala isagoon u badheedhayn oo aan garanayn culimmadu waxay taa ku fasireen oo yidhaahdeen ile qofki isagoo cilmiluu dambaabi karaa oo masaladii garanayee waxaa looga jeedaa jahligan macsiyo kastuu ruuxu sameeyo marka uu samaynayo waa jaahil waayo waxa uu ka jaahil noqday ilaahay cadamadiisa iyo weynidiisa oo culimada selafku waa kuwa yidhaahdeen laa yacsi illaaha ilaa jaahil ilaahay ma caasiyo jaahil mooye axad kale oo xataa caalimku marka uu caasiyayo faqad jahil xaaladdaa jahli buu ku dhacay ila ilaahay weynidiisa markaa hadday ku xaadirsan tahay uma badheereen oo kuma dhiiradeen inuu ku dhaco dembigaas marka jahaaladu waa uun waxa weeyaan qofku inuu cadamadii iyo weynidii ilaahay uu mooganaan iyo kafle kaga sugan yahay waana tii yuusuf calayhi salaam aayaadkii ilaahay nooga warramay uu ku lahaa sida ilaahay nooga xikaayooday wailaa tasrif canii kaydahunna asbu ilayhina wa akun min aljaahiliin ay min alcaasiin allahayow kuwaa dumarkaa shirqoolkooda haddaanad iga badbaadin oonad iga ilaalin dee waanu iilan waxaanan ka mid noqon doonaa kuwa jaahiliinta ee waxmagaratada ah jaahiliinta waxaa ujeedaa alcusaad waayo cusaadu ilaahay cadamadiisa hadday garanayaan dee kumay dhiiradeen marka bijahaalatin waxaa looga jeedaa cilmiba lahaw oo masalada aqoon u yeelo laakiin xaaladdaa dembiga ku dhacayso jahli baad ku suganta uma yatuubuuna min qariib maxaa looga jeedaa qofku haddii dembigii uu ku raaguu hore uga toobad keeni waayo laga aqbali maayo miya may macnuhu sidaa maaha min qariibinta waxaa loo jeedaa xilligii tawbada la aqbalayay inaanu dhaafin oo cinda alqarqara naftu halkaa kalxamaha markay isugu timaado hadduu yidha waan toobad keenayaa dee laga aqbali maayo in allaha yaqbalu tawbata alcabdi maa lam yuqarqir halkaa naftu intaanigun guriga isugu iman unbaa laga aqbalaya marka qarqarada waa inay ka horeyso sidoo kale waa inay ka horeyso dee qabla an tadluca shamsu min maqribiha intaana cadeedu ka soo bixin halkay ka dhacaysa waayo xilligaana albaabka waa lagaa xidhayaa marka calaa kullin min qariib waxaa looga jeedaa ruuxu inta aanay naftu halkaa isugu imanin guriga iyo dhuunta ama cadeedu aanay halkaa ka soo bixin ka hor waa inuu toobad keeno ruux kastoo wakhtiyadaa ka hor toobad keenaa faqad taaba min qariib ama ha u dhawaaday dembiga ama ha ka dheeraado oo la odhan maayo waad raagtoodee laga aqbali maayo ee dhowaanshaha waxaa looga jeedaa wakhtigeedii inaanay dhaafin walidaalika ayaa culimada qaarkood waxay yidhaahdeen kullu man taaba qabla almowt faqad taaba min qariib ruux kastoo dhimashada ka hor toobad keenaa wakhti dhow buu toobad keenay ilan fursaddii kamay dhicine aayadda dambena waxaa lagu tilmaamay cidda aan towbadooda la aqbalayn cidda ay tahay oo ah cidda toobad keenta cinda algarqara xataa idaa xadara axadahum lmowtu qaala inii tubtu laan laga aqbali maayo waa mar alla markay geerida asbaabteedii kusoo xaadirtay ee uu arkay maanta inaanu baxayn ayuu yihi tubtu laan dee la aqbali maayo walaladiina yamuutuuna wahum kufaar waa kuwii markay dhinteen dabadeed doonay aakhira inay ku toobad keenaan oo la soo celiyo dee laga aqbali maayo adduunkiiba ka tage marka labadaa qolana towbad ma leh labadaasaa ilaahay subxaanahu wa tacala halkaa ku tilmaamay guud ahaan markaa mawaadiicda aayaadkan ay tilmaameen waxa weeye cidamu qubxi faaxishati zina sida ay u weyn tahay foolxumada zinadu iyo bayaanu xaddi zina qabla naskhi biaayati nuur xadkii zinadu ay lahaan jirtay intaan aayadda suuratu nuur lagu naskhin iyo altawbat lmaqbuula hiya maa kaana can jahlin wa fii waqtin qariib yacni qabla nihaayati waqti tawba towbada la aqbalaya waxa weeye ta la toobad keeno xilli dhow oo macnaha waktigeedii intaanu dhammaan ka hor ah iyo waxa weeyaan dembiga ku dhaca can jahlin isagoo qofkii moogan qodobka kale ay ka hadleen aayaadkani waxa weeye altawbat lmarduuda maa kaanat cinda algarqara aw bacda almowt yani towbada la celinaya in la aqbalayna waxa weeye ta xilliga ay naftu kugu soo xaadirto uun la toobad keeno ama dhimashada dabadeed alla waxa uhi wallaatii haweenkii ama dumarkii yaatiina la imanaayay alfaaxishata tafoosha xunlee zinada ah min nisaa'ikum xaal ay haweenkiina ka mid yihiin fastashhiduu markhaati geliya calayhina ay calaa zinaahunna zinadooda waxaad u markhaati gelisaan arbacatan afar raga oo minkum idinka idinka mid ah waxaa shardiga inay wada rag yihiin oo dumar markhaati zino ma galo waxaa kaloo shardiga inay yihiin muslimiin cuduula oo qof aan cadli ahayni geli maayo waa la adkeeyo waxaa la yidhi afar raga weliba waxaa lagu xidhay fa in shahiduu ma aha qolbay wada galeen furaash bay wada seexdeen busday wada huwadeen waxaasoo dhan ma aha shahaado afarta ninba waa inay indhaha saaraan irbadda iyo dunta oo isku jira bal sida loo adkeeye eeg waayo dee qofka muslimka ah sharafkiisa iyo cirdigiisa waa la adkeeyey hadday laba nin xataa arkaan shib afkaagaad iska haysanaysa inaad wax kale ku eedayso mooye way zinaysteen ma odhan kartid waayo haddaad tidhaahdo way zinaysteen qaadiga muslimkii wuxuu xaq u leeyahay afar markhaati keen afartii oo socda haddaad keento waad nabad gasho halkaasaad ka baxaysa afar haddaad keeni weydo xataa saddex ha noqdaane siddeetan jeedal baa dhabarkaaga laga jaraya waayo xadulqadaf buu noqonayaa faid lam yaatuu bishuhadaa fa ulaaika cinda allahi hum lkaadibuun xaqiiqada hoose allaa og laakiin axkaamta shareecadee muuqatee lanagu addoonsaday waa maxay afar inay indhaha saaraan ma aha waxa weeyaan tuhme iyo halkanay taagnaayeen iyo meel bay isla galeen waxaaso dhan ma soconayso waa in indhaha la saaro marka dee waxay taasi tilmaamaysaa uun islaamku siduu u adkeeyey cirdiga iyo sharafka qofka muslimka ah meel adag baa la dhigay iminkana waxaa laga yaabaa si sahlan in laysku qadfo oo rag iyo dumarba waxaasay samaysay waxaasuu sameeyey laakiin maxaakimta iyo qudaadu waxay xaq u leeyihiin siddeetan jeedal oo xadka qadafka ah inay ka jaraan qofka afar markhaati keeni waaya alla waxaa uhi fa in shahiduu hadday ka markhaati kacaan oy arkaan fa amsikuuhunna haweenkii ku xidha filbuyuuti guryaha dhexdooda xataa yatawafaahunna xataa yatawafaahunna ilaa uu ka oofsanayo almowtu ay malaku lmowti malagii geerida loo wakaashay oo uu ka dilayo nafta ka qabanayo aw yajcala allahu ama alla uu yeelayo lahunna iyaga sabiilaa jid wadda ay ku baxaan waa xadkii soo dagaadeejid u ahaa alla waxau yihi waladaani labadii ragga ahaaye yatiyaani haa faaxishada la imanayay haa faaxishaday ku dhacaysaa minkum xaalay idinka idinka mid yihiin faaduuhumaa dhibaateeya afya adinba fain taabaa hadday toobad keenaan oo wa aslaxaa hagaajiyaan camalkooda faacriduu isaga jeedsada canhumaa labadooda waayo ina allaha alle kaana waxau ahaada yahayna tawaabankii toobad aqbal badan raxiiman ee addoommadiisa u naxariis badan inama tawbatu towbada maqbuuladee la aqbalayaa ee cala allah alle korkiisa ahaatee alla aqbalayaa waxay u ahaatay uun liladiina kuwii unbay u sugnaatay yacnii towbada maqbuulkii tu kaleba maahe waa xasri ta kale lama aqbalayo inama tawbatu towbada maqbuuladee la aqbalayay cala allaahi alle korkiisa ahaatay ee alla aqbalayaa waxay u ahaatay uun liladiina kuwii yacmaluuna samaynayey assuu'a xumaanta samaynayey bijahaalatin xaala kownihim bijahaala xaal ay garasho la-aan ku sugan yihiin uma yatuubuuna dabeed ka soo noqonaye ka toobad keenayey min qariibin xilli dhow fa ulaa'ika kuwaas yatuubu allah ilaahay waa ka toobad aqbalaya calayhim korkooda wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday yahayna caliiman kii cilmi badanaa xakiiman ee xukum iyo xikmad baleh ee aan khaldaminee shay walba meeshiisa dhiga ee aan la seegin walaysat itawba towbada la aqbalayaa may ahaanin liladiina kuwii umay ahaanin yacmaluuna samaynayey asayi'aati xumaanaha samaynayey xataa idaa xadara ilaa marka uu ku soo xaadiro axadahum midkood almowtu ay asbaabu lmowt geerida asbaabteedii markay midkood ku soo xaadirto qaala uu yidhaahdo innii anigu tubtu laana hadda ayaan toobad keenay taasi towbad maqbuula ma aha ta waxa weeyaan qofku xumaanta iska walaaqanayo ilaa markay naftu isugu timaado hun guriga uu yidhahda imikaan toobad keenay laga aqbali maayo haddii cid laga aqbalayo dee fircoon baa laga aqbali lahaa walaladiina kuwiina towbadooda la aqbali maayo yamuutuuna dhimanaaye walxaal hum iyagu kufaarun ay gaala yihiin ulaa'ika kuwaasi actadnaa waxaan u diyaar garaynay lahum iyaga cadaaban cadaab baanu u diyaar garaynay cadaabkaasoo aliiman ay mu'liman xanuujiya yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum an tariu nisaaa karha yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow laa yaxilu xalaal idiinma aha lakum idinka an tariu nisaaa haweenkii inaad dhaxashaan karhaa khasab inaad ku dhaxashaan ama karhan ay mukrihiina xaal aad tihiin kuwii khasbaya oo ismi faacil lagu awilo walaa tacduluuhuna an tariuuda ku cadaf oo waxaad tidhaahdaa walaa tacduluuhunna walaa an tacduluuhunna inaad ka xabistaan guurkii oo ka xidhaan oo ka mancidhaanna idinma sugnaanin litadhabuu si aa ula tagtaan markaa waynu ku cadafnay naahiyana waad ka dhigi kartaa oo jumla istinaafiya oo walaa tacduluuhunna jaasimo ka dhig naahiye ah walaa tacduluuhunna ha xabisina haweenkii oo guurka ha ka mancinina oo ha ka xidhina litadhabuu si aa ula tagtaan bibacdi maa shay barhkii kaasoo aataytumuuhunna aa siiseen xoolaha siiseen wax ka mid ah si aa ugala soo noqotaan ilaa an yaatiina inay la yimaadaan mooyaane bifaaxishatin foolxumo foolxumadaasoo mubayinatin cad ama mubayanatin la caddeeyey labadaba waa la akhriyey wacaashiruuhunna la dhaqma haweenkii oo bilmacruufi wanaag iyo sharaf iyo gobonnimo kula dhaqma fain karihtumuuhunna haddii aada haweenkii nacdaan oo iska soo taagtaan fa casaa an takrahuu waxaa mudan tihiin oo laga yaabaa inaad nacdaan shay a shay oo wayajcal allaahu allana uu ka yeelayo fiihi shaygaa dhexdiisa khayraa khayr uu ka yeelayo khayrkaasoo kaiiran fara badan waxa suurtowda inaad shay nacdaan khayr badanna ilaahay dhexdiisa dhigay wain aradtum haddii aad doontaan istibdaala zawjin gabadh inaad ku doorsataan oo ku bedelataan makaana zawjin gabadh kale meesheed oo mid aad qabteen inaad furtaan haddaad doontaan mid kalena aada guursataan oo wa aataytum aada siisaan ixdaahunna midkoodna haweenka aada qabteen qintaaran xoolo fara badan aada siiseen falaa taakhuduuhu ha ka qaadanina minhu maalkaa badan ee aada siiseen shay-a waxba ha ka qaadanina ata'khuduunahu waa tawbiikh iyo istinkaar lagu inkirayo ma waxaa ka qaadanaysaan waxaa siiseen buhtaanan xaal uu yahay been abuurad iyo wa imaa dembi dembigaasoo mubiinan cad oo macnaha intay ku been abuurtaan oo hafraan oo waxaanay qabin ay saaraan ayay xoolaha kale noqon jireen kuwii hore jaahiliyadii hore taasaa markaa lagu inkirayaa alla waxa uu ihi wakayfa taakhuduunahu oo sidee uga qaadanaysaan waxaa siiseen oo meherkii a tusaale ahaan walxaal qad afdaa ay gaadheen bacdukum barhkiin ilaa bacdin barhkii kale ay gaadheen qur-aanku adabta iyo aslub wanaagga uu ina baro galmada afka kuma ballaadhiyo ama dukhuul ama ifdaa ama masiis oo taabasho ah waxaaso dhan waxaa looga jeedaa jimaacii waana dee kinaayo iyo sarbeeb oo waxa xun dee afka laguma ballaadhiyo marka waqad afdaa bacdukum ilaa bacdin waa jimaaci aada isu galmooteen oo wa akhadnaa haweenkuna ay qaadeen minkum idinka ay idinka qaadeen miithaaqan ballan adag haliidan oo adag miithaaqu marka horeu ahaa ballan dhaar lagu adkeeyey haliidanna waa lagu sii akiday aayaadkan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay axkaam ku tacalluqda haweenka mowduuca ugu horeeya waxa weeye wa bayaanu bacdi alaxkaami almutacaliqati bixuquuqi الnisaai wataxdiiri min dulmihin waxaa la caddeeyey axkaam la xidhiidha xuquuqdii haweenka wax ka mid ah waxaana lainooga digay dulmigooda islaamku haweenka xaqooda isagaa dhowray oo ilaaliyey gaalada u sacabatumaysaa waxba umay soo dhicin iyagu oo xaq laga qaatay u keeneen ma jire banaankunbay usoo saareen laakiin islaamku ahaa kii godka ka soo saaray iyagoo nolol lagu aasoo la ololiyo marka waxaa laynoo tilmaamay xuquuqdoodii wax ka mid ah yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum an tarituu nisaaa karha aayaddaa macnaheeda sababu nusuul saxaa ku soo arooro bukhaari ku sugan cabdillahi bnu cabaasna uu warinayo oo waxa uu yidhi kaanuu idaa maata arajulu kaana wliyaauhu axaqa biimra'atihi in shaaa bacduhum tazawajaha wain shaaa zawajaha wain shaaa zawajaha wain shaaa lam yuzawijha fahuwa axaqu biha min ahliha faanzla allahu hadihi اlaaya waxa uu yidhi waxay ahaayeen jaahiliyadii hore mid marka uu ninku ka dhinto xaaskiisa gabadhii marka uu ka dhinto ninka xigtadiisa ayaa waxay noqon jireen haweeneyda cid walba kuwa ka xigsada oo xataa gabadhu weliyul amrigay lahayd ee markii horeba bixiyey ninkan siiyey iyo awliyaa-ul umuurkoodii oo dhan banaanka intay iska dhigaan ninkaa dhintay xigtadiisii dee ama walaaladii iyo kuwii ugu dhowaa ayaa gabadhaa cid walba ka xigsan jiray gabadhaa laga dhintay ee ninkeedii ka dhintay waxay markaa samayn jireen xigtadaa ninku ninkaa dhintay xigtadiisa iyo walaaladii ama iyagaa gabadhaa guursan jiray ama cid bay u guurin jireen ama way cadili jireen oo halkaa intay ka dhimanayso manay guursan jirin cidna umay guurin jirin laakiin qof ay iyagu haystaan oo cidna usoo dhaafin ayay ahaan jirtay taasay markaa kusoo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum an tarituu nisaaa karaha marka xoola maaha waxaa la dhaxlayaa waa dumarka daatadoodii laftoodii oo gabadha lafteeday sida xoolaha loo dhaxla u dhexli jireen oo siday doonaan ka yeeli jireen marka waxaa soo degtay xalaal ma aha haweenkii khasab inaad ku dhaxashaan oo sidaa doontaan ka yeeshaan halkaa markaa waxaa laga qaadanayaa dee haweeneydii ninkeedu ka dhintay qaraabada ninku inaanay u xaqnimo badnayn oo siday doonaan aanay ka yeeli karin laakiin gabadho ay khiyaar leedahay inaka lafteenna halkaa waxaa yaro shabahdaa dumaasha dumaashaa shabahda markaa dumaasha dee hadday ku raalli noqoto dhibaato ma leh ha iska dumaalo wadaadku laakiin hadday tidhaa ma rabo laguma khasbi karo khiyaar bay leedahay waayo mar haddii ninkeedii uu dhintay raggaa kale ugama duwana marka haddii ay raalli ku tahayna wuu dumaalayaa haddaanay raalli ku ahaynna bannaankaasu iska maraya laakiin innaka lafteenna dee ninka waxa weeyaan dumaasha gabadha leh ee loo dhaafa wuu dagaalamayaaba soo maaha markaa dee iyada lafteedu waa nooc jaahiliyadii hore ka mid a marka hadday raalli kugu tahayna dumaal haddii kalena banaankaa ka mar ha khasbin haddii kale waxay soo gelaysaa un halka waxaa kaloo aayaadkan ku sugan walaa tacduluuhunna litadhabuu bibacdi maa aataytumuuhunna cadliga lababa waa lagu fasiray in dumarkan laftooda lagu fasiro oo macnuhu uu yahay guurka ha ka mancinina si aada iyadiyo xoolaheediiba u haysataan oo xoolaheedii u qaadataan laakiin taa waxaa ka xoog badan in aayadda horena ay qisadii aynu sheegna ay ku saabsan taho gabadhii laga dhintay walaa tacduluuhunnana haweenka la qabo inay ka hadlayso waxaanay uga hadlaysaa waxay samayn jireen ninku gabadhii isagoo qaba ayaa markuu naco gabadhii manuu sii dayn jirin si ay dee calaf kale u raadsato si wanaagsanna umuu dhaqan jirin ee way silcin jireenoo way hayn jireen si waxa weeyaan markay dhibaatadu ka badato gabadhu ay isku furato oy u tidhaahdo meherkayga ama maalkan ayaan isku furanaya un dalqadayda siisanaya taasaa la diiday khulucna waxaa la yidhi mar keliya umuu bannaan yahay khuluc waa kii suuratulbaqara inagu soo maro gabadhu inay isfurato mar baa loo ogolyahy oo ninkuna uu yani fidaagaa qaato waa marka ninkii oo jecel nacaybshuhu gabadha uu ka yimaada isa soo taagto sida xadiidkii faatima binti qays hadday iyadu gabadhu isa soo taagto nacaybshaha ay keento ninkuna uu jecel yahay xaq wuxuu ninku uleeyahay inuu idhaa isfuro oo meherkeeda iyo maalkeeda ay isku furato si uu u dalaaqo taasi way bannaanta laakiin sidan ay jaahiliyadu samayn jireen waa xaaraan oo ah gabadhii markuu naco inuu noloshii ku silciyo si ay isku furato oo fidaa uga qaato markaa taasay ka hadlaysaa walaa tacduluuhunna litadhabuu bibacdi maa aataytumuuhun markaa waa ha xabisina oo dee guurkii kale iyo calafkii kale ha ka xidhina si aa ula tagtaan waxaad siiseen wax ka mid ah oo meherkii ah oo ay isku furtaan taa waxaa sii caddaynaya dee wain aradtum istibdaala zawji makaana zawjin ilaa aakhiri ilaaya waxaase laga soo reebay ilaa an yaatiina bifaaxishatin mubayina waxaa inay isfurata ay u bannaan tahay inuu fidaa ka qaata ninku markay foolxumo cad la timaado foolxumada cad labaa lagu fasiray azinaa aw bada'at lisaan afxumo ama ficil xumo hadday gogol dhaaf samayso way u bannaan tahay markaa inuu ku khasbo inay isfurato hadday waxa weeyaan afxumo iyo santaag iyo kibir iyo caasinimo ay keentana way u bannaan tahay inuu ku khasbo inay isfurato waayo ilaa an yaatiina bifaaxishatin baa laga soo reebay inay foolxumo la yimaadaan mooyaane foolxumadaana waxaa lagu fasiray madaxtaaggii iyo kibirkii iyo afxumadii ay noqotay mid aan lala noolaan karayn ama gogol dhaafkii labadaa midkood hadduu dhaco inay isfurataa way bannaan tahay haddii se aanay jirin labadaa midkood isagii uuna u nacay haddana uu doonayo sida ay isku furato inuu dhibaateeyo xaaraan weeyaan taasi oo ma banaana wain aradtum istibdaala zawjin makaana zawjin waaataytum ixdaahuna qinaaran falaa taakuduu minhu shaya waxaa la yidhi ninkii haddii uu doono gabadh uu qaba inuu furo oo gabadh kale uu ku doorsado uu ku bedasho gabadhii hore meherkuu siiyey yaanu waxba ka qaadanin waxaa la yidhi iyadoo lala yaabayo ficilkaa foolxumadiisa wa kayfa ta'khuduunahu waqad afdaa bacdukum ilaa bacd sidee xoolihii meherka uga soo ceshanaysaan iyadoo barhkiima barhka kale uu gaadhay oo aada ismudateen oo galmadii ay dhacday halkaa waxaa laga qaadanayaa meherka gabadhu waxay ku mutaysatay bima staxalla min farjiha waxa uu ku bannaystay farjigeeda iyo waxa weeyaan galmadeeda oo yacni ninku gabadha hadday is arkaan hadday mufawado ahayd aan meherkeeda la magacaabin waxa u waajibaya mahrulmithli haweenka la midka ah waxa lagu meheriyo hadduu meherku musamo ahaayoo la magacaabayna kaamilan buu ugu waajibayaa isagoo dhammaystiran inuu siiyo mar hadday is arkeen waxaa laga qaadanayaa markaa halkaas in wixii la siiyey ee lagu xalaashaday in dib loogaga noqdaa inay tahay been abuurad iyo dembi ata'khuduunahu buhtaana wa isman mubiina waxaa kaloo layna amray in haweenkii wanaag lagula dhaqmo oo cishradoodii iyo dhaqankoodii la wanaajiyo oo dee xooggaaga iyo muruqaaga aanad u muujin ilaan waa taag daran yihin oo waa daciif dumarku naxariis bay u baahan yihin rifqan bilqawaariir quraaradaa lagu matalay dhowrid bay u baahan yihin qalbigooda iyo dareenkoodu fain karihtumuuhuna facasaa an takrahuu shaya wayajcal allahu fiihi khayra kaiira waxaa laga yaabaa inaad shay nacdaan ilaahayna khayr badan dhexdiisa ka yeelo waxaa suurowda haweenaydaada haddaad wax ku nacday intay ku wanaagsan tahay inay ka badan tahay inta ay ku xun tahay marka waxaa laynagu boorinayaa qofka iintiisa iyo nuqsaantiisa ha eegine wanaaggiisa kala eeg qof saliim oo dhammaysii ma jiro qof walba waxbaa ka dhiman xikmadda carabiga waxay ahayd man alaba ahan bilaa cayb baqiya bilaa ah qofka walaal saliim oon ceeb lahayn doonaa bilaa walaal buu ku dhacaa maba heli sidee rasuulkuna sal allahu alayh wasalam wuxuu yihi laa yafrak muminun muminata in kariha minha khuluqan radya minha aakhar mumin yuu muminad ka tegin aayar si dhib yar yuu uga dhaqaaqin waayo hadduu dhaqan ku naco mid kaluu kaga raali noqon marka haweenaydaada nuqsaanteeda ha u fiirsanin wanaaggeeda eeg kamaalkeeda kala eeg inta yare ay ku liidato dee alkamaalu lilaah nin walba nuqsaan buu leeyahy haddaad dhaaftooda cafis iyo dulqaad yeelatana ilaahay baa kuu dhaafayo oo ku cafinaya oo kuu dulqaadanaya oo waxa weeyaan isaguna kuu naxariisanaya wacasa an takrahuu shayan wahuwa khayru lakum wacasa an tuxibuu shayan wahuwa sharu lakum wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun waxaa mudantihiin oo laga yaabaa inaad karaahdaan shay khayr idiin leh waxaa laga yaabaa inaad jeclaataan shay shar idiin leh ilaahay baa oga idinku waxba ma ogeydin aayaadkan waxaa ku sugan xurmat lcadli liliftidaai bilmahri wahayrih haweenaydii in la xabiso oo la xanibaa inay xaaraan tahay si ay meherkiiyo wax lamida isugu furato jawaasu akhdi lfidya min azawja bilmahri aw gayrih idaa tabayanat minha alfaaxisha aw idaa atat bifaaxishatin kazina aw inushuus waxaa bannaan haweenaydii inay isfurato furasho lagaga qaato meher iyo wax lamid ah hadday faaxisho cad la timaado zino ama madax adayg iyo afxumo wujuubu muraacaati alcuhuudi waalwafaa'i biha waajibnimada ballanka iyo cahdiga in la ilaaliyo wa akhadna minkum mihaaqan haliida waa maxay mihaaqaas dee fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan waa ballantu ilaahayna idinka qaaday idinkuna ay isku guursateen inaad ama wanaag ku wada joogtaan ama wanaag ku kala tagtaan laakiin inaad silcisaa waa ballan fur iyo ballan burin alla waxau ihi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiyay laa yaxilu lakum xalaal idiin ma aha an taritu nisaa inaad haweenkii dhaxashaan karhaa khasab aad ku dhaxashaan ama karhan ay mukrihiina xaalatiin kuwa khasbaya marka waa iyaga laftoodii in loo dhaxlo sidii xoolaha loo dhexlayay oo gabadhii laga dhintay khiyaar bay leedahay ikhtiyaarkeeda u daaya kay doontaa guursato walaa tacduluuhunna walaa an tacduluuhunna ku cadaf inaa xanibtaan oo xidhaan oo guurkii ka xidhaanna idinma bannaana oo gabadha ruuxu uu qabo hadduu u silciyo ha iska kaa furato dee isagiina wanaag kulama dhaqmin calafkii kalena waa waa seejiyey ama naahiye ka dhigo walaa tacduluuhunna haweenkii ha xanibina oo ha xidhina oo guurkoodi iyo calafkoodiina ha u diidina litadhabuu si aa ula tagtaan bibacdi maa shay barhkii kaasoo aataytumuuhunna aa siiseen ilaa an yaatiina inay la yimaadaan mooyaane bifaaxisha foolxuma mubayinatin cad oo zino ama afxumo ah iyo nushuus madaxadayg wa caashiruuhunna haweenkii kula dhaqma bilmacruufi wanaag fain karihtumuuhunna haddii aada nacdaan haweenkii facasaa an takrahuu waxaa mudan tihiin inaad nacdaan shay a shay oo wayajcal allaahu allana uu ka yeelo fiiha fiihi shaygaa dhexdiisa khayran khayr allana uu ka yeelo khayrkaasoo kaiiran fara badan wain aradtum haddii aada doontaan istibdaala zawjin gabadh inaad ku bedelataan makaana zawjin gabadh kale meesheed oo mid inaad furtaan aad doontaan mid kalena aad ku bedelataan oo soo guursataan oo wa aataytum aada siisaan ixdaahunna midkoodna qintaaran xoolo fara badan aada siisaan falaa taakuduu ha ka qaadanina minhu xoolihii badnaa shay-a waxba ata'khuduunahu ma waxaa qaadanaysaan wixii aada siiseen buhtaanan xaal uu yahay been abuurad ama been abuurad miyaa ku qaadanaysaan iyo wa ihmaa dembi dembigaasoo mubiinan cad wa kayfa ta'khuduunahu oo sidee u qaadanaysaan waxaa siiseen walxaal qad afdaa u gaadhay bacdukum barhkiin ilaa bacdin barhkii kale oo wa akhadna haweenkuna ay idinka qaadeen minkum idinka mihaaqan ballan ay idinka qaadeen ballantaasoo haliidan adag inaad wanaag kula dhaqantaan ama wanaag ku sii daysaan walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'ukum min annisaai ilaa maa qad salaf allah waxau ihi walaa tankixuu ha guursanina maa nakaxa waxay guursadeen aabaa'ukum aabbayaashiin oo min annisaai haweenkii ka mid ah aabbayaashiin waxay hore usoo guursadeen haween ha ka daba guursanina hadday dee furaan ama kaba dhintaan ilaa maa qad salaf istinuhu waa munqaic laakiin ha yeeshee maa qad salafa kii hormaray wixii horeeyey hee fa huwa macfuun canhu waa laydinka saamaxay usoo qadar wixiise horeeyey waa laydinka cafiyey inahu kaasi nikaaxa la guursanayo waxay aabbayaashiin guursadeen kaana waxa uu ahaaday huwa isagu faaxishatan foolxumo ayuu ahaaday iyo wamaqtan cadho ay sababa maqtin wax lagu cadhoodo cadho sababa ama wa maqtan ay mamquutan mid loo cadhoodu ahaaday wasaaa waana xumaaday huwa nikaaxaasi sabiilaa wadda ahaan wadda la marana isagaa u liita xurimat waa laydinka xarimay calaykum korkiina ummahaatukum hooyooyinkiin guurkoodii waa laydinka xarimay wa banaatukum iyo hablihiinnii aad dhasheen iyo wa akhawaatukum walaaladiin iyo wa cammaatukum edooyinkiinnii waa laydinka xarimay wa khaalaatukum habaryarihiinna waa laydinka xarimay wa banaatul akhi walaalkiin habluhuu dhalay eed adeerada u haydeenna waa laydinka xarimay wa banaatul ukhti walaashiin hablahay dhasheed abtiga u ahaydeenna waa laydinka xarimay wa ummahaatukum hooyooyinkiinna waa laydinka xarimay allatii hooyooyinkaasoo ardacnakum idin nuujiyo naaska idin jaqsiiyey wa akhawaatukum hablahaad walaalahaydeenna waa laydinka xarimay ee min aradaaca xagga naasmuugidda aad ku walaalowdeen ee naas wada jaqdeen wa ummahaatu nisaa'ikum haweenkaad qabtaan hooyooyinkoodna waa laydinka xarimay guurkooda waa sodohihiinni sodohdii weeyi wa rabaa'ibukum kuwiinni aada barbaarinayseen waa jamcu rabiiba allaatii kuwaasoo fii xujuurikum dhabtiinna ku sugnaaday oo min nisaa'ikum xagga haweenkiinna ka ahaadayna waa laydinka xarimay allaatii haweenkaasoo dakhaltum bihinna aa u gasheen macnaha u galmooteen baa looga jeedaa dukhuulka rabaa-ibtu waxa weeyi waa haweenkii aada qabteen hablahay cid kale u dhaleen rabiibadu waa taa oo rabiibo waxaa loo yidhi liannahaa tatarabaa fii beytik gurigaaga ayay ku raboobaysaa oo adaa barbaarinaya oo halkii aabbo u gelaya fa in lam takuunuu haddaydaan ahaanin dakhaltum kuwa u galay bihinna haweenkiina oo aydaan isu galmoon haweenkaa qabteen falaa junaaxa dambi idinkama saara calaykum korkiina hablahay dhaleen inaa guursataan macnaha haweenaydii waad guursatay markiiba waad furtay idinkoon is aragba oon galmo iyo kulantoona dhicin dee inatay cid kale u dhashay dee waa gayaankaa way ku bannaantay haddaadse kulantaan xaaraan bay kaa tahay wa xalaa'ilu abnaa'ikum inamadiinna kuwii xalaasha u ahaa waa xilahoodii ama xaasaskoodiine iyagana waa laydinka xarimay oo xalaa'il waxaa loo yidhi dee liannahaa taxillu lah xalaal bay u taho dee waa oorideedi waa ooridiisa wa xalaa'ilu abnaa'ikum inamadaad dhasheen haweenkoodii ay qabeenna waa laydinka xarimay aladiina inamadaasoo min aslaabikum dhabaradiinna ka ahaaday waa kuwaa dhasheena idinka idinka soo go-ay waxaa laga saarayaa tabanigii oo dee waxaa dhici jirtay qofku ilma aanu dhalinba inuu inanka yeesho iska korsado kaasaa laga saaraya wa an tajmacuu inaad kulmisaanna waa laydinka xarimay bayna alukhtayni labadii hablood ee walaalaha ahaana dee inaad meher ku kulmisaan waa laydinka xarimay ilaa maa qad salaf istinahana waa kii horo kale munqaic laakiin ha yeeshee maa qad salafa wixii horeeyey ee hore u dhacay fa huwa macfuun canhu waa laydinka saamaxay ina allaha alle kaana waxa uu ahaaday yahayna afuuran kii dembi dhaafis badan raxiiman ee naxariis badan aayaddan ilaahay waxa uu inoogu tiriyey almuxaramaatu min annisa haweenkii muxaramaadka ahaa ee guurkooda laynaga xarimay ayaa alla u tiriyey muxaramaadkuna waa ilaa saddex qaybood ama afar qaybood muxaramaatun binasab kuwa ku xaaraantinimoobay wada dhalashada iyo nasabka wa muxaramaatun biradaac iyo kuna kuwa naasnuujinta ku xaaraantinimoobay wa muxaramaatun bilmusaahara iyo kuwa xididnimada iyo guurka ku xaaraantinimoobay wa muxaramaatun biljamci iyo kuwa ku xaaraantinimoobay kulanka oo hadday gooni gooni kale yihiin mid walba goonideeda ay gaarka ugu bannaantahy muxaramaatu nasab toddobaa laga sheegay alummahaat walbanaat walakhawaat walcamaat walkhaalaat banaat lakh banaat lukhti hooyooyinkii hablihii walaalihii edooyinkii habaryarihii hablihii walaalkaa u dhalay hablihii walaashaa dhashay toddobadaasaa laga sheegay muxaramaat nasab muxaramaat radaac waxaa laga sheegay hooyooyinkii naaskooda la jaqay iyo walaalihii naaska la wada jaqee dumarka ahaa muxaramaat lmusaahara xididka ama guurka kuwii ku xaaraantinimoobayey waxaa laga sheegay wa ummahaatu nisaa'ikum waa sodohdii wa xalaa'ilu abnaa'ikum waa inamadaadu haweenkii ay qabeen wa rabaa'ibukum allatii fii xujuurikum waa rabiibadii oo haweenayda aada qabtaa inata ay nin kale u dhasho ayaa rabiibo la ydhaah iyo zawjatul ab odaygu waxa weeyaan dee islaantii uu soo guursaday waa aayada aabe taa aynu nidhaahno muxaramaadkaas yacni nasabka iyo radaaca iyo musaaharada iyo jamcigaba jamcigana waa labadii walaalka ahaa baa laga sheegay almuxaramaatu biljamci sunnaduna waxay haleeshiisay eedadii iyo habaryartii oo rasuulku sala allahu calayh wasalam waxa uu yihi laa yujmacu bayna almar'ati wa camatiha walaa bayna almar'ati wa khaalatiha haweeneyda iyo edadeed laguma kulmiyo guur iyadiyo habaryarteedna laguma kulmiyo marka kuwaasna waa muxaramaatun biljamci marka muxaramaadka guud ahaan ayaa laynoo tilmaamay cabdullaahi bnu cumar waxa uu yihi jaahiliyadii hore muxaramaadkan oo dhan way xarimi jireen ilaa laba nooc mooyaane zawjat lab iyo aljamcu bayna alukhtayn islaamta odaygu uu soo guursaday ama ha ka dhinto ama ha fure eh iyo kulminta labada walaalaha ah labadaa nikaax ayuunbaa waxa weeyaan ay jaahiliyadii hore iska macaamili jireen oo ay samayn jireen intan kale umay dhowaan jirin labadaa ay samayn jireenna waxa ku tusinaya oo la raaciyo mid walba ilaa maa qad salaf haddaad u fiirsato aayadda labadaa nikaaxunbaa la yidhi ilaa maa qad salaf ilaa wuxuu horreeye wixii hore waa laydinka dhaafa kuwan kale iyaguba siday muxaramka u yihiin bay isaga ilaalin jireen aayaadkan markaa waxaa ku sugan sida aynu tilmaanay muxaramaadkaas macnaha iyo muhimadda ku jirtaana waxa weeyaan qofkii dee inuu kala garto dee cidda gayaankiisa iyo ciddaan gayaankiisa ahayn inuu kala garto oo ka dhowrsado rabaa'ibukum ullatii fii xujuurikum maxaa loo yidhi rabiibada dhabtiinna ku jirta waxaa loo yidhi horta dhabta waxaa looga jeedaa uun guryihiina idinkula noolo aad ku rabaynaysaan marka waxaa looga jeedaa rabiibadii gurigaaga ku noolayd haddaba fii xujuurikum qaydkaas mafhuumulmukhaalafo ma leeyahay oo ma laga fahmayaa tii gurigaaga aan ku barbaarinin xalaal bay ku tahay culimadu waxay dhahdeen maya waxaa jirta qaydad aan mafhuum lahayn waxaa ka mid a idaa kharaja alqaydu makhraja alghaalib qaydku markuu usoo baxo un sida haalibka ee faraha badan ee la yaqaano ama uu waafaqo xukumka haalibka iminka rabiibada maxaa haalib ah dee guriga hooyadeed inay kula noolaato soo ma aha sidaasaa haalib ah sida badan laakiin meel kale way ku kori kartaa marka qur-aanku wuxuu cabiruun sidii haalibka ahayd oo fii xujuurikum ee haddii aanay gurigiina ku sugnayna muxaram bay idinka tao u dhowaan maysaan marba haddii haween haweenka aada u galmooteen oo isgaadheen laakiin kuwan kale wa ummahaatu nisaa'ikum iyo wa xalaa'ilu abnaa'ikum iyo iyagu waxay ku xaaraantinimoobayaan bimujarad alcaqdi oo iyada rabaaibta waxaa lagu xadiday taxriimkooda min nisaa'ikum allatii dakhaltum bihinna yacni rabiibadu goormay muxaram noqonaysaa marka hooyadeed loo galo soo maaha alati allatii dakhaltum bihinna waxaynu nidhi haddaan loo gelin hooyadeed oo macnaha aan la isgaadhin falaa junaaxa calaykum guurkii rabiibadu waa kuu bannaanyay marka rabiibadu waxay ku xaaraantinimoobaysaa bidukhuul in la isgaadho laakiin kuwan kale ummahaatu nisaa iyo xalaa'ilu labnaa in laysgaadhaa shardi ma ah mar hadduu inaku inata meheriyo mar haddii waxa weeyaan zawjku uu zawjada meheriyo iyagu bimujarad alcaqdi ayay muxaram ku noqonayaane rabiibada unbaa taxriimkeeda dukuulka loo shardiyaa markaa rabiibada waxaynu kaga baxnay fii xujuurikumna looma shardiyo meeshay doontaha ku korto laakiin waxaa shardigu ku xidhan yahay hooyadeed oo zawjka iyo zawjadu waa inay isgaadhaan shardigaasunbaa loo dhigaa walaa tankixuu ha guursanina maakii nakaxa u guursaday aabaa'ukum aabbayaashiin ay guursadeen ha guursanina oo min annisaai haweenkii ka mid ah ama min annisaa haweenka xaal ay ka mid yihiin ilaa maa qad salaf laakiin ha yeeshee maa qad salafa wixii horeeyey dee fa huwa macfuun canhu waa laydinka dhaafay inahu arrinkaasi oo wixii aabbuhu soo guursaday in la guursadaihi kaana waxau aaday faaxishatan foolxumo iyo wamaqtan cadho wasaaa waana xumaaday huwa kaasi sabiilaa wadda ahaan xurimat waa laydinka xarimay calaykum korkiina ummahaatukum hooyooyinkiina dee guurkoodii waa laydinka xarimay wa banaatukum hablihiiniina waa laydinka xarimay wa akhawaatukum walaalihiinna waa laydinka xarimay hablihii aad walaalaha ahaydeen wa cammaatukum edooyinkiina waa laydinka xarimay iyo wa khaalaatikum habaryarihiin hadda hablahay dhaleen waa idin xalaalo dee waa ilmaabtiyadii iyo habarwadaagyadii wa banaatul akhi walaalkaa hablihiisiina waa laydinka xarimay oo waa hablihii aad adeerka u ahayd wa banaatul ukhti walaashaa hablaheediina waa laydinka xarimay oo waa kuwa ad abtiga u ahayd wa ummahaatukum hooyooyinkiina waa laydinka xarimay allaatii hooyooyinkaasoo ardacnakum idin nuujiyey iyo wa akhawaatukum hablihii aad walaalaha ahaydeenna waa laydinka xarimay ee min aradaaca naas nuujinta ah ku walaalowdeen axkaamta radaacu suurat lbaqara inagu soo martay walwaalidaatu yurdicna wlaadahuna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima radaaca oo naas nuujinta taxriimka keenaysa waa khamsu radacaatin macluumaat tobanka waa la nasakhaye waa shan naas nuugid oo macluumaad ah oo mar walba ilmuhu intuu naaska qabsado uu ka dhargo oo isagu iskii uga fuqu uga go-o waa khamsa radacaat waxaana shardi ah an takuuna fi lxawleyn labada sanadood gudahooga inay tahay oo waxaa meesha laga saarayaa dee ridaacu lkabiir xaaladii khaaska ahaydee de waxa weeyaan saalim mawla abi xudayfa mooyaane laakiin asal ahaan ridaacu lkabiir taiir iyo saamayn ma leh marka halkaasaynu kusoo sharxnay wa ummahaatu nisaa'ikum haweenkiina hooyooyinkoodna waa laydinka xarimay waa sodohdiinnii eh wa rabaa'ibukum rabaaibtii waa hablihii aad ku barbaarinayseen guryihiinana waa laydinka xarimay allatii rabaaibtaasoo fii xujuurikum dhabtiina ku sugnayd macnaha guryihiina ku korayey oo ku barbaarayey rabaaibtaasoo min nisaa'ikum haweenkiina xaggooda ka ahaaday oo haweenkiinu nin kale ay u dhaleen allaatii haweenkiinaasoo dakhaltum aa u gasheen bihinna iyaga macnaha aada isgaadheen oo macnaha u galmooteen fuqahadu waxay haleeshiiyaan yani waxa weeyaan aljimaac alkhulwa oo waxay yidhahdeen labadii dee isguursaday haddii ay waxa weeyaan isu khaali noqdaan oo isla gaar noqdaan waa madinat ljimaac waa meel loo filayo inay isgaadheen waxa weeyaan khulafaa raashidiinta qaarkoodna waa laga soo wariyey hadalka ah in haddii albaab la xidho oo daah la sii daayo inuu waxa weeyaan meherkii waajibay dee khalwadii waxa wey jimaacina u dhacay marka madinat waxa weeyaan jimac weeyaan khalwadu laakiin waxaa laga cabiray hadda galmoodka laftiisii oo dukuulkii ah allaatii haweenkaasoo dakhaltum bihinna aa u gasheen oo macnaha isgaadheen fain lam takuunuu haddaydaan ahaanin dakhaltum bihinna kuwa haweenka u galay oo aydaan isgaadhin falaa junaaxa calaykum dembi korkiina idinkama saara rabaaibtii ina guursataan mar haddaan haweenka laysgaadhin wa xalaa'ilu abnaa'ikum inamadiinna xalaaishoodii haweenkoodiina waa laydinka xarimay inamadiinu haweenkay qabeen aladiina inamadaasoo min aslaabikum dhabaradiina ka ahaaday oo aad dhasheen oo tabani aan ahayn aada iska korsateen wa an tajmacuu inaad kulmisaanna waa laydinka xarimay bayna alukhtayni labadii hablood ee walaalaha ahaa inaad guur ku kulmisaan haddayse midkood dhimato dee xigsiisanka waa inaka samayna soo maaha xigsiisanku waa maxay gabadhi hadday ka dhimato dee walaasheed hadday iyaduna raalli ka noqoto dee iyada lafteedu khasab maaha waa ikhtiyaar dumaasha iyo xigsiisankuba labaduba khiyaar waa inay noqdaan lama khasbi karo markaa dee waxaa la diidin guurkii in lagu kulmiyo hadday se kala faaruqaan oo ama dalaaq dhaco ama mawd ay ku kala tagaan dee mid walba gaarkeedu waa ugu banaantay waan tajmacuu inaa kulmisaanna waa laydinka xarimay bayna alukhtayni labadii hablood ee walaalaha ahaa ilaa maa qad salaf laakiin ha yeeshee maa qad salaf wixii horeeyey dee fa huwa macfuun canhu waa laydinka saamaxay wixii hore idinka dhacay ina allaha alle kaana waxau ahaadayahayna afuuran kii dambi dhaafis badan raxiiman ee addoommadiisa u naxariista wallahu aclam